marka ugu horaysa mahadda iskale ilaahay in la kulansiiyey marlabaadkana waxa aan u mahad celinayaa dhallinyarada ka soo jeeda gobolka sanaag gobolka highland iyo koonfurta bari gobolka bari koonfurtiisa shirka uga bilaaban doono degmada xingalool shirkaasoo ku saabsan aayaka tashiga dadka deegaanada aan soo tilmaamay degan gobollada degan iyaga oo shirku uu furmi doono berri ama saa dambe dhallinyaradaasoo iskaga yimid deegaano badan oo ay ka kooban yihiin gobollada waan u mahad celinayaa fikirkaa wanaagsan waxaan kaloo u mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyey oo soo abaabulay hadday noqoto xag dhaqaale hadday noqoto xag wakti dhammaan waan u mahad celinayaa waa wax wanaagsan in dhallinyarada la wacyigeliyo waa wax wanaagsan anigaygan kula hadlaaya musharax ahaan waxaan ahay guddoomiyaha dhallinyarada kacdoon dhallinyaro ayaanu wadnaa oo aanu rabnaa inaanu ka samayno puntland hadduu ilaahay yidhaahdo dhallinyaradu waxay u baahan yihiin waxyaalo badan tusaale ahaan jaamacadaha puntland way badan yihiin oo sanad walba intaas oo boqol oo arday baa ka soo baxda ha ka soo baxdee ardaydii xaggee lagu jihaynayaa laysweydiinayo waa in laysweydiiyaa ardayda xaggee lagu jihaynayaa ardaydu wakhtigeedii bay taagan tahay wakhtigii ay wax qabsan lahaayeen ee aqoontaa ay kala soo baxeen jaamacadaha ay waddanka wax ugu tari lahaayeen weeye marka waa in ardayda ama dhallinyarada laga fekeraa oo hoos loo eegaa aniga ka musharax ahaan waa arrimaha ii qorshaysan inaan hoos u eego dhallinyarada shaqo abuur u sameeyo isu keeno barnaamijkan jira oo xingalool ka socdana waa barnaamij aan u hambalyaynayo hawshiisana aan ka mid ahaa dadkii soo aabulay waayahay mudane madaxweyne marka shirkaasi gobolka ka farbaya ma shir dhinaca siyaasadda la xidhiira mise waa shir dhalinyarada keliya ay leedahay kaga hadlayaan mustaqbalka gobolkooda
siyaasad waa ka badan yahay shirkaasu waa shir ay kaga hadlayaan mustaqbalka gobolkooda waa gartay marka dhalinyarada guud ahaan gobolka sanaag ma isaga kala yimaadeen dhalinyaradu waxay ka yimaadeen gobolka sanaag waxay ka yimaadeen gobolka highland iyo koonfurta gobolka bari waa gartay marka intee maalmood buu soconayaa shirkaasi oo dhalinyaradaas shiraysaa saddex maalmood hadduu ilaahay yidhaahdo waa tahay deegaan walba dadkiisa hormariya marka la yidhaha dhinaca horumarka iyo baahinta quruxda gobolka marka dhalinyaro waxaa jirta warbaahinta ku jira oo gobolka ka soo jeeda oo laftirkooda lagu sheegay inay ka gaabiyeen horumarka gobolka fariintaad u dirayso dhalinyaradaasi mudane musharax maxay tahay waxaan leeyahay dhalinyarada meel kasta ay joogaan meel walba ama ha noqoto gobollada hadashiraaya ama gobollada kaleo puntlandba ha noqdee waxaan leeyahay ka shaqeeya horumarka deegaanka ka shaqeeya horumarka deegaanka ka shaqeeya nabadgelyada ka shaqeeya amniga hadday noqoto ka shaqeeya mashruuc walba oo wax ku oola waa inaad ka shaqaysaan oo gacmaha isqabsataan haddaad dhallinyaro tihiin haddaad dhallinyaro tihiin waa inaad gacmaha isqabsataan oo horumarka deegaanka aad ka shaqaysaan oo aad ka shaqaysaan nabadgelyada haddii aynu eegno deegaanada sool iyo haylaan iyo koonfurta bari waxaad moodaa inay deegaanada kale ka dambeeyaan oo haddii ay noqoto waxqabad inay ka dambeeyaan waxaan leeyahay dhallinyarada deegaanadan ka soo jeeda kudayda deegaanada kale kudayda kudayda dhalinyarada deegaanada kale kudayda horumarka deegaanada kale kudayda shirkaana ka soo saara wax ku oole ka soo saara shirkaasuna siyaasad waa ka madax bannaan yahay waa waxqabadka deegaanka weeye